xiriirka ciyaaraha fudud waa xiriirka keliya ee adduunka hal qof calanka qaadi karo sida ciyaaraha kale oo kale maahan koox koox maahan hal qof ayaa mateli kara asaga ayaa calanka dhan soomaaliya mateli kara xiriirka ciyaaraha fudud waxaa soomaaliya muddo badan waxaa ka mid ahay ilaa iyo toban iyo labo sano xiriirka ciyaaraha fudud ayaan aas waxaa dhacday xoogaa khallaas iyo barbalem laakiin hadda waa ka soo gudubin insha allah kooxihii iyo guddigii fulinta ayaa ii idmadeen inaan xiriirka sii hayo aan actigsi noqdo marka xiriirka ciyaaraha fudud waxaa la samey jira asaga markii tartan la qabanayo ama dibadii la aadayo waxaa la samey jira tartan ayaa la qaban jiray ciyaartooyda waa la keeni jiray ciyaartooyda saddexda ciyaartooy ugu sacadda fiican ayaa la soo xuli jiray kadib ayagaa tartan loo qaban jiray ninka uga sacadda fiican ayaa bixi jiray iyadoo transbarent tahay cadaalad tahay dadkay u jeedaan shicibkay arkayaan ayay ahayd laagta maanta ma dhicin
gudoomiye waxaa sheegtay in ciyaartooyda saacado loo qaban jiray ciyaartooyda ugu fiicanna la qaadan jiray qalalaaso ayaa ka dhacay xiriirka ciyaaraha fudud oo gudoomiye ka ahaan jirtay qadiijo aadam diiriye ciyaartooyda qaabka loo xiro soomaalida waxay ka qabaan walaac weyn haddana waxaa sheegtay in si cadaalad ah loo maamuli jiray maxay tahay qalalaasaha uu marayo xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya
markay maamul jiro maamulka waa in tashtaan anaga marka ilaahayna abuuray dastuuraan la sameeyey ilaahay markoona abuuray dastuuruu sameeyey jidka la raaci lahay iyo sidaan ku dhaqmi lahan iyo sidaan macnaha lagu noolaan lahaa xiriirkeena wuxuu leeyahay role and regulation oo leeyahay dastuuroo leeyahay marka haddii dastuurka dhinac laga maro qofku waxaa qabanaya qodob marka xiriirka maanta barnaamijkan hadda socdo dhibka ugu weyn aan kuu sheegaya waxaa waaye macalinka xiriirka ciyaaraha fudud ayaa laga tagay dad kale ayaa magaca xiriirka ku baxay macalinkii tababar ciyaartooyda joogo ciyaartooygaas macalinkii marka ciyaartooy keligiis ma socon karo macalin la'aan marka dhibka jiro taas waaye gudoomiyihii horena waxaa waaye dastuurkii waxoogaa dhinac ka maray annaga faarax saxaabkiina u ahay nin fiican cadowgtinimana ma u qaban faarax laakiin dastuurka hadduu qofka dhinac maro sharciyaa qabanaya qodobka sagaalaad farqadiisa afraad qodobka sideedaad farqadiisa shanaad waxay leedahay qofkaas sharciga annaga waxaan nahay guddigii fulinta waxaan samaynaynaa waxaan leenahay soo gudbin waxaan u gudbinaynaa kooxaha kooxaha ayaa fadhiistay ayaana ku sameeyey suspension faaraha marka xidhiirkan anaa la idmaday saa sheegaysa waa xidhiirkan ciyaaraha fudud ma ahan kubadda cagta ma ahan kubadda koleyga wax qabiil ah ma ahan meeshaas waa garoonkaas waa weyn yahay ciyaartooydu way ordayaan shicibkaa joogo telefishinada joogo ninka sacadiisa waxa xidhiirka keliya cadaalad ee waay marka aniga waxaan jeclahay in xidhiirkan maanta lii dhibi muddaan ku jira aniga muddadaas markaas gudoomi kuxeenaan ka ahay laakiin hadda hawsha aniga ayaa hayo waxaan rajaynayaa isbeddel muuqdan oo dhaco gudoomiye mustaf iminka aan hadlayno xubno ka tirsan guddiga ciyaaraha fudud iyo ciyaaryahan u tartamaya soomaaliya oo guddiga ciyaaraha fudud ee wadan ayaa waxay joogaan wadanka faransiiska gaar ahaan magaalada baris waxay ka qaybgalayaan tartanka olombikada adduunka yaa ciyaartooydaas ka qaybgelaysa tartankaas yaa le mas-uuliyadooda yaase xulay
ciyaarta hadda baxday xiriirka ciyaaraha fudud guddiga fulinta iyo kooxaha waxay ka ogyihin malahan cali iidow waa ciyaartooy qualification ah aad u fiican tartan badan kasoo qaybgalay belad soo qaaday waxaa laisku haysta ciyaartooy cali iidow ma ahan cali iidow waa istaahilaa ciyaartooy fiican waaye laakiin xiriirka ma og yihiin bixitaankan oo ee baxeen ma oga xiriirka ciyaaraha fudud iyo guddiga fulinta aniga kusimaan ahay faarax markuu baxayay wax oo ii sheega malahan wax leela sheega malahan waa dareemi kartaa macalin ayaa jiro macalimiin oo waxaa jirto experti ah macalin cabdiye guuleyd macalin cajab ayaa joogo ayagaa ciyaartooydan soo tababareen ayagaa xaq u lahay ciyaartooy aan macalin lahaan waa dareemi kartaa meesha la tegaayo marka waxaa dhacday ciyaartooy kale etoobiya joogtay waxaa jirtay waxaa la samayn karay guddiga baxeen waxaa la samayn karay saddex ciyaartooy aa lagu wada jiray bootinaa jirto ma ahan in meesha ay tahay xaflad ma ahan dadka baxa guddigiina baxaan ma ahan ciyaartooyaa joogto ciyaaraha fudud aniga marka ciyaartooyaan ahaan jiray kow basketball kubad cag volley waxaan ciyaar ma lahan markaan ordayno oo tababarka sameeyna traininka ama 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo waxaa dareemaysaa dhiigga ku soo dhamaan ciyaaraha fudud oo ka dhib badan yahay ciyaaraha kale marka ciyaartooyda saas ordaysa oo juhdiga galshay in ay maanta baxaan wafdi oo dalxiis ah cadaalad daraan u arnaanan no justice cadaalad dara waay waxay waxaa fiicnaan lahayd in ciyaartooy booska lagu wado ma fahamtay Ee, annaga ee, ma ahan ciyaar- orodka orodka oo keliya maahan boodinaa jirto marka ani hadda waa meeshaan maanta joogo waxaan rabaa in isbeddel laho